ta magacaygu waa diiriye faarax diiriye ka turjumaya ama ka hadlaya ciidamada qalabka sida ama ciidamada dhibowga ka soo baxay hay-adda nabad sugidda kuna jiray muddo toddoba bilooda dhibow tababarkii ugu soo dhamaaday dafriskii lasoo marsiiyey maalinba maalinta ka dambaysa waxaana ladahay beri baa qoryihii laydin siinaya iyo dariskii oo ad qaranka u shaqaynaysaan marka walaalle waxaan orkanay oo kadib aan daranay madaxdii naga sarreysay inayna gacan bidixinayaan cadaalad darra iska jirto marka si kastaba ha aatee hadda waxaan kusoo gabagabeeyey xerada inooga baxa wax garaama oon idin hayna lama arko haddii kala qoryo la imaada iyo warar musuq maasuqa waxaan ugu yidhi macalinka dugsiga tababarka iyo taliyaha hogaanka intaba way nagu qudbeeyeen in macnaha xeradaan isaga baxno haddii aanan qora wadan madaxda ka sarreysa ayaa nala qabtabay dheen madaxda naga sii sarreysa oo taliyaha hay-adda nabad sugidda ugu sarreeya ayaa amarkaasu ka soo fulay qoryo la imaada ama iska baxay nagu yidhaahdeen xerada waxa weeye waa xeradii waxay ku taalaa maamaqadiija agteeda waxa weye korneyl xeradii shirbow shirbow ay ku magac dheertaa ma garat sideetan waxaana toddobaatan iyo sideed arday tababaro ka tababar ka soo baxay baana ma garat markii aan isku daynay inaan madaxtooyada tagno oo aan muujino wasiirada iyo waxa weye madaxda dalka aan wargelino qaabkan uu kusoo fogeeyeyna waxa weye saraakiil madaxtooyada ka tirsan ayagoo amnigooda suganaya naga hor yimid dabadeedna meel cilaabay nooga kala waxaan ka soo baxnay dugsiga nuurshibo sababtaan ugu soo baxnay waxay tahay sideed bilooda meesha ku xaraysneen haddaan ku xaraysnaan tababarkii wixii dhammaay waa soo afjarmay dabridaana noo kaxeeyo wixii dhammaa bay soo dhamaadeen marka xaquuqdiinaa sugaysiinaana la yidhi anagoo xaquuqdii sugayna dabadeed waxaa imaatay iska wada baxda waxba laydiin ma haayo nagatada kuwa meesha joogaan oo madaxda meesha ka hadda waa kaas taargadaana noqnay magaaladana kama shaqaysan karno sideed bilooda meesha ku xaraysneena danahiina dana usoo baaba-ina hadda hadii iska tag lagu leeya marka wejigaan ku tagnana ma naqaan saan wax yeelnaan la-ana anaga